ganacsatada suuqa khudaarta iyo kuwa dharka ee magaalada wajeer gaar ahaan haweenka ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay kala kulmayaan mas-uuliyiinta ee dowladda kenya ka dhistay magaalada wajeer ee dhulka n f d haweenkan ganacsatada ah ayaa waxa ay tilmaameen in lacagoo xaddhaafa siyaabo kala duwan loogu soo rogay ganacsatada suuqan kuwaas aysan iyagu awoodin bixintooda sidoo kale waxay intaasi ku dareen in suuqan ay ku ganacsanayaan in ka badan shan iyo toban sano tanin ayay sheegeen inay sababtay in ganacsatadu joojiyaan shaqadooda qaar ka mid a haweenka u ganacsada suuqa wajeer oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dhibaatada uu ka hayo maamulka dabadheelifka ayay kenya ka dhistay dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysigeeda shan iyo toban sanaan ku ganacsanayna shilin nin laga qaadana maal hal maalin maa noola imaan waxaan dhahay laba kun keeno waa bixin waxaa waaye meesha shan boqol oo qof aa ku ganacsanaysa shantii boqol oo qof laba qof waxaa jooga berga laba boqol oo inta kale waa bixin muujeeda waxa miisa waxaan muujeeda waxa jooga mala waa laga cararay dadka deynaa la goob suuqa waa laga cararay waxa la haysta mala boqol kili waxaa joogta maanta maalinkay soo gelaysa shan boqol aa soo gasha suuqaana ku ganacsanaa qaybta dharkaan ku jiraa shan biloodaan meeshaan deganaa inta guriga miisi shanta bilood shan shilinka ma gelin kira bixiyaana laleeyahay waxaan ku bixina ma hayna ilmihiiyaanba biilan la'anaho tacbaanaan banahay annaga dowladdan waxba naguma saacidaynahaysa waxay nagu saacidaysa iska daa annagayba naf naga soo raadinaysa ilma nooma shaqaala dadweynihii ma aragti uma turto meesha lacag kuma hayna shan biloodaan hadda degan inta yar guriga laisii shanta bilood shan shilinka ma gelin maalin iyo habeenna waan furaa waan agtaagan wadankii lacag ma laha wadankii lacag way ka guur ma bixin karna laba kun ma heli karna maalin ma heli karna habeen ma heli karna lixda kun karaa nagala rabaa dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan maamulka dabadhilifka waxa xukuumadda nairobi ee uu hogaamiye william ruuto